bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si kulol uga hadlay xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay inaan loo dulqaadan karin waxaa ka socda magaalada laascaanood ee gobolkaasi suul dadka iyagoo barakacayaasha ee ku dhaqan kaamaan ku yaala magaalada buuhoodle ayaa ka codsaday hedaha gargaarku in gacantooda lagu soo simo waxay gargaarka u bixiyaan odayaalay waxgarad ka tirsan deegaanka xawaadley ayaa uga mahad celiyey maamulka gobolka shabeellaha dhexe magacaabista gudoomiyaha degmada deegaanka xawaadley ee gobolkaasi shabeellaha dhexe akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka turkiga ayaa sheegtay inay sii socdaan tirada dadka lagu baadigoobayo dhismayaasha hoostooda ku jira sababaha dhulgariirkii dhowaanta ka dhacay dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa horname jimcaha sabti soo gelayso toddobiyo tobanka bisha labaad sanada labada kun saddex labaatan intaad maqasheen qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ay ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suulo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo salaada jimcaha kadib khudba dhinacyo badan taabanaysa jeediyay ayaa waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan karin islamarkaana aan laga aamusi karin waxyaabaha ka socda magaalada laascaanood oo ciidanka somalilan ay ku hayaan shacabka ku dhaqan magaaladaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in mas-uuliyadda ay ka saaran tahay shacabka reer laascanoodta sidii loo badbaadin lahaa islamarkaana xalka uu dagaal ku jira islamarkaana loo baahan yahay in wadahadal la bilaabo si loo badbaadiyo dadka iyagu kuwa shacabka ay ku dhaqan magaaladaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi waxaan rabaa arrinta sool laascaano dhibaatada ka taagan hadda ka horre halkanna waa uga hadalnay meelo kaloo fara badanna waa uga hadalnay raalli kama ahin kuma faraxsanin dhiigga daadanaya sideedaba ma raacsanin dhiig qof soomaali ah inuu daato isbitaalka laascaano nin dhakhtarahaa ku dhintay asagoo wax daaweynayo saa u dul taagan dhakhtar naf badbaadinayo ma mudan yahay inuu dhinto muxuu u dhintay dagaalaa jiray kii wixii la soo tuuray oo ku dhacay dilayna waa dembile laakiin maxaa ka sii weyn haddii waxaa la yidhaha qiicu meelaan dab jirin kama baxo dab haddaanu jirin ma qiic la arkayaa ama ama qaac dheh mayaa la arkayaa haddaanu colaad jirin hoobyana layskuma tuuro madaaficna layskuma rido marka hore haddaanu dagaal jirin marka asalka madfaca in la tuuraa waa khalad laakiin xalkeen maxaa madfaca loo tuura maahane xalkeen ayaan la dagaalamin waay waryaan la dagaalamin walaalayaal bedelka dagaalku waa maxay aan iswarsanno ha laysla hadlo wax kasta aan qabo tabasho kasta aan qabo carag kasta aan qabo laakiin aan wada hadalno aan isu nimaado laakiin wada hadalkii haddii aan hadda mar horaa dhinac kasta wuxuu yidhi xabadda annaga waa joojinnay laakiin haddana markii saas lagu dhawaa kadib xabadda waa sii socotay waa sii socotay marka soomaha lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxa aan sheegayna iyo waxaan ficlayna oo kala duwan soomaha marka arrintaasi cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka degaanka iyo maxaan ku rahda dowladda nidaamka meesha muxuu ahay intaba waa kala hadal war isma maquuni karno xoog dowlad iskuma noqon karno iskuma sii haysa karno iskuma dul joogi karno aan isla hadalno raalli ahaansho aan iskula jirno raalli ahaansho aan wax iskula doonanno raalli ahaansho aan haddaan kala baxaynana aan ku kala baxno laakiin xabad ma aha somalilan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa si kulol uga hadlay dagaalada ka socda magaalada laascanood waxa uu sheegay in xukuumaddiisi uu hay mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay badbaadada shacabka waxaana uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin madaafiicda aan loo meeldayin ee lagu ridayo shacabka magaalada waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in wadahadalku uu noqdo mid wax ku oola islamarkaana lagu soo gabagabay xaaladaha ka taagan dhinaca dagaalada magaalada laascanood ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay
koodii xukumayay ama dowladoodii xukumaysay ay duqayso deedna ay layso kadibna ay qaxayso saddex arrimood baa dhacay dowladdii way dadkii way way duqaysay way dhinteen wayna qaxeen intii noolay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dagaalka galay ku dhowaad saddex iyo toban maalin ee ka soconaya magaalada laascaanood xarunta gobolka sool kaasoo u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo kuwa somalilan ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaada ay tahay in maanta dhiig shacab soomaaliyeed uu ku qubanayo magaalada laascaanood islamarkaana ay ayaandarro weyn tahay in dad soomaaliyeed ay toddobaadkii labaad dhex maquuranayaan muwjado colaado iyo dhiig daadanaya ra-iisul wasaare xamse ayaa maamulka somalilan iyo ciidanka deegaanka ee laascaanood ugu baaqay in si shuruud la-aan ah lagu joojiyo colaada sii ololeysa islamarkaana dhinacyadu ay dhaqangeliyaan xabad joojin miiska wadahadalkana la ysugu yimaado si xal looga gaaro xiisada colaadeed ee halkaa ka taagan
dad shacab ah oo nidaamkoodii xukumayay ama dowladoodii xukumaysay ay duqayso deedna ay layso kadibna ay qaxayso saddex arrimood baa dhacay dowladdii way dadkii way way duqaysay way dhinteen wayna qaxeen intii noolay xilligaas suurtagal ma aha marka ama wax in la isweydiiyo mudan waxay tahay soddon iyo shan sano kadib maxaq baa isla dadkii reer waqooyi ee soomaaliyeed inay arkaan haddana nidaamkoodii oo saddexdii sameynaya oo duqeynaya oo dilaya oo kaxinaya waxaan filayaa inaysan xaq ahayn inay walaalaheen mar kale arkaan haddana sinaariyoogi oo dib u soo noqdo xaq uma laha carabtu waxaa jira mahmaha ay leeyihiin oo la yidhaahda maa ashbaha alleyla ilbaarixa xalay iyo caawa isu ekaa inay isu ekaadaan mar walba xalay iyo inay isu ekaadaan mar kasta waa nasiib daro haddaan soomaali nahay goormaan ka gudbaynaa amaan ku qancaynaa inaynaan xoog isku qamcin karin horta meel kastaba aan joognay dadka soomaalidu waa in caqligeenna uu soo gaaro inaan gaadhno war ma kala adkaan karno weligaaba idil weligaaba waxaa rabta samee annagu xoog iskuma qancin karno waxa keliya aan isku qancin karna waxaa weeye inaan ishor fadhiisanno oo innagoo walaalaa aan wada hadallo oo aan dhahno maxaad doonaysaa maxaad rabtaa maxaa kaa qaldan taa keliya maa isku qanci karaa
khasaare lixaadle ayaa ka dhashay dagaalada ka soconayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii ugu dambeeyey ciidamada maamulka somalilan ayaa madaafiic xooggan la dhacay goobo dad rayda ay degganaayeen waxaana ka mida goobaha madaafiicdu ay ku dhaceen xarumo waxbarasho oo ku yaala gudaha magaalada laascaanood
waryaheena uu kordhay hayuu kaasi ahaa isla wararkii somalilan magaalada laascaanood ayaa weli waxaa ku dhex maraya ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka walaadka magaalada laascaanood iyadoo dagaalka ee daryanka madaaficna dadku ay sheegayaan inay si aada u dhacayso walow galabtii laysla soo gaaray dadku deegaankuna ay sheegayaan garaadada ismada ahaa s c ee deegaanada suul sanaagii cayn ayaa sheegay in xaba joojintu ay suurtagalay noqon karto keliya laba shuruud ay soo jeedeen ku saabsan in gebi ahaanba ciidanka somalilan laga dulqaado magaalada laascaanood isla markaana somalilan ay ogolaato xaqay u leeyihiin dadka reer laascaano inay ka hadlaan ismadii waxgaradka deegaanada suul sanagi cayn ay sidoo kale sheegay haddii labada shuruud aan la helin in somalilan aysan ku qancin karin shacabka reer laascaano in iyagu dagaalku ay kusii wadaan islamarkaana ay guula ka keeni karaan dadka ku dhaqan dadka barakacayaasha magaalada buuhoodle ee gobolkaasi togdheer ayaa ka dalbaday hay-adaha gargaarka waxyaabaha la soo gaarsiiyo inay gacantooda lagu soo simo waatan waryaheena najmo ayaa warkan buudhooda inooga soo dirtay
amka barkacyaasha shangal ee dhinaca waqooyi ka xiga magaalada buuhoodla ay degan dadka ku xoolay waaya abaarta soo martay soomaaliya dadkan oo halkan deganaa in ka badan muddo lix sannadood ayaa waxay cabasho ka muujiyeen hay-adaha wax soo gaadhsiiya magaalada buuhoodlo inji-oga samantu ay wakiil uga tahay nimco xasan cabdi oo fadhigeedu yahay magaalada garowe ayaa waxay cabasho ka muujiyeen inayna soo gaadhsiin wakiilada buuhoodlo isoo wakiilata wax kaadhadha ama caawima dadkan waa dadka degan kaamka barkacyaasha shangal waa kuwan iyagoo ka hadlay cabashada ay ka muujinayeen inji-oga samantu markaanu nahay barakacayaha shakaamka ee d b s-ka shangalle markaanu nahay waxaanu rabnaa inaannu ka hadalno baahiyaha jira iyo waxa naloo geysanayo iyo waxa nalagu hayo iyo dhibaatada naga haysata dadka maamulka u haya gobolka cayn waxaa weeyaan ma aha macnaha nalama keenin baabuur ma nihin laaji ma nihin dad meel laga keenay waxaannu u dhalnay buuhodle waxaannu joognaa gobolkayagii waxaa ku soo baxa hantibaa ku soo baxda kaadheer baa ku yimaada adduun baa ku yimaada waxaa isu qaybiya hantiilayaasha buuhodla haysta waxaa isu qaybiya maamulka gobolka cayn ee buuhodla jooga hadduu yahay ka w f b qaabilsan iyo hadduu yahay ka maxaanku dhahdaayey hay-adaha kale horgalka u ah ha u weynaado ninka la yidhahdo cabdifarax waxaan leeyahay cabdifarax iyo hay-adda la yidhaahdo sabatu inji-oga la yidhahdo sabatu ee ay horgalka u tahay nimcaa xasan cabdi haddaadna ogtiin iyo haddaadnana ogaynba annagu waxba idinkama hayno waxaannu nahay maato degan kaamka labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii koob iyo tobnaad baanu degnay cid inooma timaado w f b ma aragno cid kale ma aragno nin lacag le baa nagu soo qaatay injoo nooma yimaado war nagama hayo waxaad mooddaa inaannu nahay laaji laga keenay meeloo baabuurina dhigtay baabuurinama keenin dadka xaquuqda lahaabaanna dadkii dalka lahaabaanna dadkii rayadka ahaabaanna waa nalagu tumanaya dadka nagu tumanaya ee ka soo qaadanaya hay-adaha magacayaga iyo muuqaalkayaga iyo maxaanku dhahdaayey jiritaankayaga wax ku cunaya waxaannu leenahay xaqa hoos uga dega oo ilaahay ka yaaba oo adduunka dadka ka xishooda oo maatada ka xishooda oo rayidka ka xishooda oo dumarka iyo carruurta ka xishooda haddaad kari kari weydaan annagu codkayagii waannu dhiibannay ilaahay baannu ergownahay oo hay-adaha xaquuqda bini'aadankaannu ergownahay oo w f b baannu ergownahay sabatu nimca xasan cabdi hadday noog tahay iyo haddaysan noogeen toona annagu waxba kama hayno waxbaba kama hayno ayuhu nooc waxaanu ka hayna ma jirto hadday hay-adda iyadu mas-uul ka tahay kaasoo eegta kaamka ha timaado maxaad iga haysan ha tidhaahdo haddaysan daacad ka ahayna dee dadka hantida dhacay bay ka mid tahaye ama ganacsadayaasha kaararkayga iibsaday ka mid tahaye dee saha ku goosato dadkan halkan jooga waxa weeye waxaa maanta isu keenay oo isugu yimaadeen arrintii badan
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka turkiga ayaa sii wadada baadi goob lagu jiro dad iyagoo weli nool ee ku hojiraa burburkii dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga dhimashada ayaa sii cagcageynaysa in ka badan afartan iyo saddex kun dhimashada inkastoo dhaawacyadu ay gaarayaan in ka badan boqol iyo labaatan kun sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo waxda samafalka ee dowladda dalkaasi turkiga dadkii inta badan dhulalka hoostooda ku jira ayaa qaar lasoo saararka weli la rajaynayo in burburka hoostiisa laga helo dad noolah oo iyagu halkaasi burburka saameynta ku yeeshay kunsagaaqosaaahansaddexdii ay ahayd burbur sidaanoo kale ama dhulgari noocan oo kaleha uu ka dhaco dalkaasi turkiga dowladda dalka turkiga ayaa sheegday inay bixinayso dhaqaalaha adduun ah oo gaaraya in ka badan toban bilyan oo doolar loogu talagalay dadka in lagu gurmado guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsana kheertana dhegeysanaysa ee caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel